bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximah llahu tacaala baabu tacliimi arajuli amatahu wa ahlah baabu bayaani xukmi tacliimi arajuli qofkii waxbaristiisa xukunkeeda caddayntiisii uu u baab yahay amatahu addoontiisa oo waxbaro iyo wa ahlahu ehelkiisa oo waxbaro addoontiisii iyo ehelkiisii inuu waxbaro ayb qaala akhbaranaa muxamadu huwa bnu salaam qaala xadaana almuxaaribiyu wa huwa cabduraxmaan ibni muxamed ibni ziyaad almuxaaribiy abuu muxamed alkuufiyu laa ba'sa bihi wa kaana yudalis imaam axmed baa sidaas yidhi ayb qaala xadaanaa saalix bnu xayaan qaala qaala caamirun ishacbiy xadaanii abuu burdata can abiihi aabihii marka waa cabdullaahi bnu qays abuu muusa alashcariy qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi alaaatun saddex lahum ajraani waxay leeyihiin laba ajar rajulun nin min ahli lkitaabi ahlu kitaabka ka mid ah ahlu kitaab marka la yidhaha marka yahuudda iyo nasaarada kaas oo aamana binabiyihi nebigiisa rumeeyey wa aamana bimuxamedin sala allahu calayhi wasalam nebi muxamedna rumeeyey iyo waalcabdulmamluuku addoonka la leeyahay idaa addaa haddii uu guto xaqallaayo ilaahay xaqiisa iyo wa xaqa mawaaliihi dadka isaga iska lahaa oo sayidyaalkiisa ahaa xaqooda uu guto iyo warajulun nin kaanat cindahu amatun agtiisu ay addoon tahay faaddabahaa edbiyey fa axsana ta'diibahaa edbinteeda iyo tarbiyadeedana hagaajiyey wa callamahaa wax barbaray fa axsana tacliimahaa waxbariddeeda hagaajiyey uma actaqahaa xoreeyey fatasawajahaa guursaday falahu ajraani laba ajar buu leeyahay kaasna saddexdan qolaba marka mid kastoo ka mida laba ajar buu leeyahay ninka ahlu kitaabka ah ee nebigiisiina awal hore u rumeeyey markii nebi maxamed risaaladiisa ay soo gaartayna rumeeyey nebi maxamed sala allahu calayh ali wasalam laba ajar buu leeyahay labadiisaas iimaan xaggooda uu ka helayo addoonka isagana sidoo kale la leeyahay haddii xaqa alla uu gutay xaqa sayidkiisa isagana laba ajar buu leeyahay iyo qofkii addoon addoon intuu xoreeyo tarbiyeeyo addoon intuu tarbiyeeyo tarbiyadeeda hagaajiyo waxbaro maxalushaahidka marka wa callamahaa fa axsana tacliimahaa weeyaan addoontii marka in wax la baro ayb inay fiican tahay oo ajar weyn lagu gaaraayo ajar marka waa waxbariddii oo waxbaray ajarka kalena waxaa weeyaan xoreyntii uu xoreeyey oo ugu tafadulay inuu xoreeyo labada ajar buu ka helayaa isagana meeshaa tarjamada marka waxay leedahay baabu tacliimi rajuli amatahu wa ahlahu tarjamada hadda marka addoon ayaa noogu sugan wax la baray laakiin ehelkii kuma jiro culammada marka waxay yidhaahdeen xadiidka tarjamada wuxuu u mudaabaqaynayaa dhinaca addoonta wuxuu ka mudaabaqaynayaa mudaabaqa markaa yacni wuu daboolayaa yacni waa iskeenayaan xadiidka iyo meeshaas wa ahlahudana wuxuu u keenayaa marka min dariiqi alqiyaas oo waxaa la leeyahay marka qiyaasul owlaa ku jiro addoon oo sida badan layska ihmaaliyo ninkii wax baray haddii ajar uu ka helay ehelkiisii xorta ahayo xaaskiisii iyo ilmihiisiina min baabi owlaa ayb haddii addoon intaa ajar lagu gaaray ehelkiiyaaba ka owleysanba oo dadkii marka iyagoon xorna ay yihiin qaraabana ay leeyihiin ayb oo ibnu xajar wuxuu yidhi mudaabaqatu alxadiidi liltarjamati fi lamati binnasi waay wa fi lahlina bilqiyaas ayb oo xaggii ahalka marka waa qiyaas midda kalena marka waa nas ayb uma qaala caamirun caamir ashacbi waxa uu yidhi acdaynaakahaa waanu ku siinay oo yacnii sunnadan ayaan ku barnay oon ku siinay bikayri shayin wax la-aan qad kaana yurkabu wuxuu ahaa in loo fuulayo fii maa duunahaa wax iyada ka hooseeyo oo ka yar ayaa ilalmadiinati madiine intii ka a loogu kori jiray oo gaadiid inta loo qaato loo raran jiro madiino loo aadi jiray wax iyada ka yar marka sunno iyada markaa intan aan dhammayn ayaa madiino loo tegi jiray adiga marka wuxuu leeyahy waanu ku siinay wax la-aan qaado marka lacag la-aan qaado ayb meeshanna marka culimmadu waxay yidhahdeen waxaa laga qaadanayaa qofka mucallimka ama muxadidka ah ee isaga xadiidka sheegaayo ama wax akrinaayo mararka qaar ardayda inuu ku baraarujiyo waxa uu siinayo qaalinimadooda nacam taasna inaysan faan noqonaynine bal ay tahay iyaga inuu si fiican uga dhaadhiciyo waxa uu siinayo inay wax weyn ay yihiin taasaa laga qaadanaya marka meesha tarjamadii xadiidkana marka way isleeyihiin ayb baabu cidati alimaami annisaaa wa tacliimihinna baabu bayaani xukmi cidati alimaami imaamka waanintiisa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay annisaaa uu waaniyo naagihii iyo wa tacliimihinna waxbaristooda xukunka ku soo arooray naagaha in wax la baro iyo in naagaha la waaniyo oo imaamku uu waaniyo weliba qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abuu ayuub alwaashixiyu albasriyu wa huwa qaadii makkata hiqatun imaamun xaafid akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asitta qaala xadaanaa shucbatu wahuwa bnu lxajaaj abuu bistaam alcatakiyu mowlaahum albasriyu can ayuuba wahuwa ayuubu bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy qaala samictu caطaءa qaala samictu bna cabaasin qaal ashhadu cala اnnabiyi sala اllahu calayh waali wasalama nebiga korkiisa waxaan markhaati gelinayaa ow qaala caطaa ama caطaa baa wuxuu yidhi ashhadu cala bni cabaas ibnu cabaas korkiisa waxaan ugu markhaati kacayaa shaku raawi baa marka meesha ku jira oo raawigi ayaa shakiyeyo waxa ashhadu yidhi ibnu cabaas miyaa mase waxaa weeyaan caطaa ayb ana rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulka kharaja wuu baxay wa macahu bilaalun isagoo uu bilaal la socdo fadanna wuxuu maleeyey annahu lam yusmic inuunan maqashiinin naagihii ayb ciid bay ahayd dadkiibuu khudbadii u akhriyey waxaa uu u maleeyey rasuulku inaanu naagihii waxba maqashiinin fa wacadahunna waa waaniyey wa amarahunna bisadaqati sadaqa iyuuna amray fa jacalat ilmar'atu haweenaydii waxay gudagashay tulqii inay tuurayso oy ridayso alqurda dhegadhegaha ay qurdahaa dhegedhegaheeda walkhaatama iyo fargashiga inay ridayso oo marka wa bilaalun bilaalna yaakudu uu qaadayo fii darafi towbihi maradiisa darafteeda uu ku qaadayo wa qaala ismaaciilu ismaaciilu bnu culaya weeyaan can ayuuba can cataa wa qaala can ibni cabaas ashhadu cala annabiyi sala allahu calayhi waali wasalam bukhaari marka muxuu keenay meeshaan wa qaala ismaaciil tacliiqan maxaa faa'iidadiisu ay tahay faa'iidadiisu waxay tahay shakigii riwaayadii hore ku jiray ayaan middan ku jirin oo lafdiga ashhadu inuu yahay min lafdi ibni cabbaas ee cadaa aanu ahayn tii hore haddii shaki uu ku jiray riwaayadan baan shaki keenin marka ayb sidaasoo kalena waxaa u wariyey wuheyb can ayuub ugaga wariyey abuu daawuud adayaalisi isagana fii musnadihi can shucbata ay uga wariyey marka sidaasaa marka sax ah meeshaan marka shaarixu waxa uu yidhi waaqraba alkirmaaniyu kirmaani meeshaan marka wuxuu la yimid wax qariib ah oo waxa uu yidhi yaxtamilu an yakuuna qowluhu wa qaala ismaaciil cadfan calaa xadaanaa shucba wuxuu leeyahy isagu shaki inaanu zuulin baa laga yaabaayo wa qaala ismaaciil shucbay ku cadfan tahay sidii horena marka waa iska qaa'im ayb taasna marka ibnu xajar aad buu u diidayo waxa uu yidhi ixtimaalkaas ixtimaal waarida ma aha waqad qulnaa hayra maratin ina alixtimaalaati alcaqliyata laa madkhala laha fi lumuuri alnaqliyati umuuruhu hadday mar naqli iyo riwaayo ay yihiin ixtimaalaadka caqligaa wax boos weyn kuma laha sidaasuu tilmaamay ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa macnihii loo tarjamtay oo ah in imaamka uu naagaha waanin karo mawcido uu usoo jeedi karo ama khadiibka ama yacnii qofku in naagihii marka la waanin karo ayb iyo in wax la bari karo mawcidada maxaa yeeley waxbarashay wadataa iyada laftirkeeda masalada kaloo laga qaadanayaana waxa ay tahay naaguhu xoolahooda iyaga ay leeyihiin inay sadaqaysan karaan ay bannaan tahay walow nimankoodaba yaanay u idmine laakiin ay fiican tahay inay nimanka ka idin qaataan marka masaladaas marka waa masale mustaxab ah weeyaan inay nimanka ka fasax qaataan nimankooda oo ay la tashtaan laakiin waajib kuma aha maalka ay iyaga leeyihiin marka laga hadlaayo maxaa yeelay dhegadhegahan nimankii ma soo weydiinin isla markii dhegadhegahoodii way sadaqaysteen markiiba maadaama wax iyagu ay leeyihiin ou ahaa taasuuna sheegay ibnu xajaro wa fii hada alxadiidi jawaasu اlmucaataati fi اsadaqati ayaa ku sugan wa sadaqati اlmar'ati min maaliha bigayri idni zawjiha ay wa fiihi jawaasu sadaqati اlmar'ati min maaliha bigayri idni zawjiha wa ana asadaqata tamxu kahiira min adunuub xadiidku waxaa kaloo laga qaadanayaa sadaqadu inay dhaqayso wax fara badan oo dunuubta ka mid ah baabu alxirsi cala alxadiidi baabu bayaani fadli alxirsi dadaalka lagu dadaalo fadliga ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay cala alxadiidi lagu dadaalo xadiidka nebiga sala allahu calayh ali wasalam yacnii xadiidka nebiga in aada loo barto fadliga ku jira caddayntiisiibu u baab yahay qال xdثna cbdالعزيز بن cbdاللaahi whuوa الuweysiy الcاamiriي أbوالqاsم الmdني ثqة أرaج وأkhرaجa xadيiثه الbخاaرiي وأbو dاود والتirmidي والنsائي fي mسند mالك وبن mاaجة qاla xdثnii سلyman whuوa سلyman بن بlال الmdني عن cمr بن أbي cمri yb cمr بن أbي cمr بن maysرة mولى المطلب الmdني abu cثmaan hiqat rubamaa wahim ayb can saciid bni abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata annahu qaal qiila yaa rasuula allah waxaa layihi rasuulka ilaahayow man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaani og oo yacnii ku guulaysasho badan ama man ascadu nnaasi waxaaba tidhaahdaa yaa ku liibaano ayb oo dadka ka mida bishafaacatika adiga shafaacadaada yacni ascad waa afcal afcalu tafdiil marka waa dhici karta in laga laqbeeyo afcalu tafdiil calaa baabihi inay noqoto iyo in la dhaho afcalu tafdiil oo leysa calaa baabihi oo ascad bimacnaa saciid un layska yiraahdo labada waa bannaan tahay ayb oo marka midan horeo in afcalu tafdiilka loo daayo wax diidaayo male iyada laftirkeeda man ascadu nnaasi dadka keebaa ugu liibaanis badan bishafaacatika shafaacadaada ugu liibaanis badan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxauu yidhi laqad danantu waxaan maleeyey yaa abaa hurayrata anlaa yas'alanii inuusan i-su'aalaynin can hada alxadiidi xadiidkan axadun qofna inaanu i weydiinaynin axadkaasoo awalu minka adiga kaa horeeyo ay qablaka awalu waa loo dabdiyey haddii awalu la yidhaha marka axaduntaa laga sifaynayaa awala haddii la yidhaahdana waa la xaalaynayaa waana iska bannaan tahay ayb inkastoo markaa nakiro ay meesha ku jirto oo axaduntaa saaxibulxaalka uu nakiro yahay hadda sida badanna saaxibulxaalku inuu ahaado macrifo loogu talagalay oo iska tahay haddana nafyigaas iyo waxyaabahaasuu cuskan karaa saasay leeyihiin kathiir min annuxaat ayb marka wuxuu noqonayaa marka laqad danantu ya abaa hurayrata waxaan maleeyey anlaa yas'alanii inaanu is-su'aalaynin can hada alxadiidi xadiidkan kan ah axadun axad awala ninka xaal uu yahay ku kaa horeeya kaas adiga isagoo qof uu kaa horeeyo inaanu iweydiinaynin baan maleeyey limaa ra'aytu waxaan arkay darteed oo min limaa ra'aytu liladii kii dartiis ra'aytu aan arkay oo min xirsika ah dadaalkaaga cala alxadiidi aa u dadaalaysa xadiidka korkiisa aada ku dadaaleysa meeshaa marka waxaa laga qaadanaya nebigu waa ku ammaanay abuu hureyre marka xadiidku dadaalka tarjamadana meesha wax loo tarjamay intaasu in marka xadiidka lagu dadaalo la barto wakhti la siiyo fiqhigiisa la fahmo saxiixiisa iyo daciifkiisa la kala garto si kan saxiixa ama maqbuulka xasanka loogu camal falo kan kalena loo ogaado baabka waxa ku soo arooray ahaan loo ogaado taas marka waa sacaadatu daareyna laga helaa waxaa kaloo laga qaadanaya qofka daalibka ah haddii uu dadaal badan yahay masaa'il buu soo bixinaya masaa-ishaas uu soo bixinayo ee yacnii dadka qaarkood ka qarsoonaa karto ama aan u muuqan karin haddii uu ka wado marka inuu masaa'il badan ku barto wax dhibaataa ma laha ayb taas inaanay dhib lahayn ascadu nnaasi dadka kan ugu liibaanista badan bishafaacatii shafaacadeeda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha man qaala laa ilaaha ila allah qofkii yidhi wo khaalisan min qalbihi qalbigiisa xaal uu yahay yacnii uu barax tiran yahay oo qalbigiisu marka ay khaalis uu ku yahay ow amase nafsihi min nafsihi nafsadiisa xaggeeda ayb isagoo marka yacnii ikhlaas ku dheehan macnaha laa ilaha illa allahu qofkii yidhaahdo an marka waxaa laga qaadanaya laa ilaha illa allah in lagu qowlo waayo waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale ikhlaas inay wadato waay marka laa ilaha illa allahu lagu qowlaayo laabudda min ikhlaas haddii ikhlaaska la waayo meeshii waxaa imaanaya shirki ayaa imaanaya shirkiguna waxaa weeyaan laa ilaha illa allahu ayuu cagsi ku yahay oo guriyaaba ayb walidaalika min shuruudi laa ilaha illa allah axaadiidta markii la fiiriyey laa ilaha illa allahuda shuruudeeda waxaa yacnii way badan tahay ilaa toddoba meelahaasay dhan tahay oo waxaa ka mid a alcilmu cilmigu jahli buu anfiyaa oo xadiidka nebiga wuxuu leeyay man qaala laa ilaha illa allah wahuwa yaclamu ayaa ku jirtay riwaayaadka qaar ayb iyo faclam annahu laa ilaaha illa allah iyo shardiga labaad waxaa weeyaan yaqiin yaqiinta shaki baa kasoo horjeeda haddii laa ilaha illa allah intaad tiraahdid shakina uu kugu jiro uu kaaga jiro towxiidka ma ansaxaysa waalqabuul aqbalitaan aqbalitaankana marka raddi ayaa kasoo horjeeda laa ilaha illa allaahudii wixii ay waajibsanaysay haddaad raddiso oo waxaas ma jiraan aad tiraahdidna qalbigaaga markaa iyaduna waxay saamaynaysaa shardigii shuruudii laa ilaha ilah baaba yaa maqnaanaya shardi ka mida ayb walinqiyaad hogaansan in loo hogaansamo inqiyaadka asalkiis waa qalbiga asalkiis waa qalbiga horena waa usoo sheegnay kitaabuliimaan ayb wasidqu run runta maxaa kasoo horjeeda baan inay kaa tahay wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wabilyowmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin yukhaadicuuna allaha aladiina aamanuu wamaa yakhdacuuna ilaa anfusahum wamaa yashcuruun ilaa aakhiri laaya ilaahay aayaadkaas dhan uu ku sheegay ikhlaas waa kan hadda xadiidkan uu noo sheegaya ikhlaaska marka maxaa kasoo horjeedo muxuu anfinayaa ikhlaaskuna shirki marka laa ilaha illa allahu iyo shirki wada socdo suurtagal ma noqonaysa qofku markuu laa ilaha illa allahu yidhaha shirkiga inuu xagga isaga tuuro iska dhiga meel uu ka dhex baxo uu ka tago iyadaas uu barax tiran oo marka allah subxaana wa tacaala uu ku caabudo walmaxabatu tan ugu dambaysa waa jacayl kelmaddii inuu jecel yahay dadkeeda jecel yahay cagsiga jacaylkuna dabcan waa nacayb hadduu naco kelmaddii walow haba ku dhawaaqee waxba u tari mayso nacaybka iyo jacaylkuna camal qalbi ah weeyaan ayb oo jawaarixdiina usoo gudbo ayb shuruudahaasay marka leedahay xadiidku taas marka uu tilmaamay oo ikhlaaskiiba hadda xadiidkan uu sheegay maxalu shaahidkana waxaa weeyaan cilmiga oo loo dadaalo fadliga ay leedahay ayb waxaa kaloo xadiidku culammada qaar ay ka qaataan hadda min xirsika cala alxadiiday riwaayadan leedahay cala alcilmina riwaaya dhehaysa meeshaa marka waxaa laga qaatay cilmiga dhabta ah waa kii nebiga laga dhaxlay sala allahu calayh ali wasalam baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kayfa sideebaa yuqbadu loo qaadaya alcilmu cilmiga cilmiga sideebaa loo qaadaa oo dadka looga dhex qaadaa oo looga dhex siibaa wa kataba cumaru bnu cabdilcasiis cumar bnu cabdilcasiis wuxuu qoray ilaa abi bakri bni xasmin buu u qoray marka abi bakri bni xasmin wuxuu ahaa isagu nin fuqahadana waa ku jiray toddobada ee madiina cumar bnu cabdilcasiisna markuu khilaafada madaxda ka ahaana wuxuu ahaa isagu madiino mas-uul uga ahaa maadaama marka mas-uul oo u ahaa isaga ayuu warqadan iyo waxaan u qorayaan oo waxa uu yidhi undur fiiri maa cumar binu cabdilcasiis baa dhahay undur eeg oo fiiri maa kaana min xadiidi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalama wixii xadiidka nebiga ah fiiri faktubhu qor meeshaa marka tadwiinka xadiidkaa laga qaadanaya in la qoro fa innii khiftu waxaan ka cabsaday aniga duruusa alcilmi cilmiga tirtirankiisa ayaan ka cabsaday inuu cilmigii tirtirmo uu baaba'o ayaan ka baqay wa dahaaba alculamaa'i iyo culimmada tegistoodan ka baqay culimmadiina inay tagto cilmigiina ou tirtirmo taasaan ka baqay walaa taqbal hana aqbalin ilaa xadiida annabiyi sala allahu calayh waali wasalama nebiga xadiidkiisa ma ahane wax kalena ha aqbalin maadaama haddii nebiga xadiidkiisa la dhiga marka hore oo la sugo isagaasaa marka ninkii wax ka istimbaadayo ahal u ah uu ka istimbaadaa laakiin haddaan asalkiiba la dhigin ee uunan jirin ee asalkiioo maqan la yidhaahdo istimbaad iyo waxbaa la samaynayaa ma suurtoobayso istimbaadka inuu saxmo maxaa yeeley istimbaadku waa farac faracuna asal buu u baahan yahay inuu ka hormaro asalkiina waa xadiidkii nebiga sala allahu calayh waali wasalam ayb walaa taqbal ha aqbalin ilaa xadiida annabiyi sala allahu calayh waali wasalama ma ahane waltufshu lcilma waltufshuu faafiya alcilma cilmiga waltajlisuu fariista xataa yucallama inta laga baro man laa yaclamu qofkan waxba ogeyn fariista inta wax laga baro midkan wax garanaynin fa ina alcilma cilmigu laa yahliku ma halaagsamayo xataa yakuuna siran ilaa uu sir ka ahaado cilmigu markuu qarsoodi iyo sir iyo meelahaas ou galo ayaa cilmigu halaagsamayayuu baaba-ayaa daahirka hadda marka waxaad moodaa in hadalkan oo dhan cumar bnu cabdilcasiis uu leeyahay laakiin cumar bnu cabdilcasiis wuxuu warkiisa ku egyahay wadahaaba alculamaa ayb inta kale imaamuulbukhaari baa daba dhigay marka sanadkii cumar bnu cabdilcasiis oo uga warinayuu sheegayaa marka bukhaariyo waxa uu yidhi xadaana alcalaau bnu cabdiljabbaar qaala xadaanaa cabdulcasiis bnu muslim can cabdillaahi bni diinaar bidaalika ayuu noo sheegay yacnii xadiida camri bni cabdilcasiis buu u jeedaa ilaa qowlihi dahaaba alculamaa laga gaayo ilaa iyo intaas marka cumar bn cabdilcasiis baa intaas leh ayb macalushaahidku marka waxaa weyan cilmiga see loo qaadaya waxaa loo qaadaya cilmiga in culimada la waayo oo ay tagaan ayb ile dadkii sheegi lahaa hore wuxuu usoo sheegay inama alcilmu bitacallum ayuu yidhi cilmigu waa barasho kii marka wax laga baran lahaayba haddaanu jirin ama la weysan yahay waxbarashadiina waa dhammaa waa la weynaya marka ilaahay subxaanahu watacaala isagu waa awoodaa inuu dadka qalbigooda ka siibo cilmiga qudrada xaggeeda allah subxaanahu watacaala waa dhici kartaa laakiin sunnada alle sidaas maahane waxaa weeyaan in hab kale ayuu cilmiga ku qaadaa habkaas uu ku qaadayana xadiidka soo socdaa noo tilmaamaya qaala xadaanaa ismaaciil bnu abi uways qaala xadaanii maalikun can hishaami bni curwata can abiihi can cabdillaahi bni camr bni alcaas qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina allaha alle laa yaqbidu alcilma cilmiga ma qaadaayo intizaacan siibid yantasicuhu ou ka siibanayo min alcibaadi addoomaha xaggooda uu ka siibanayo walaakin yaqbidu alcilma cilmiga ayuu qaadayaa biqabdi alculamaa'i culimmada oofsashadooda iyo qaadistooda culimmada oo oofsado ou qaado ayaa cilmiga uu ku qaadaya xataa idaa lam yubqi ilaa uunan baaqi yeelin caaliman caalim uunan baaqi yeelin yubqi caalimanna waa la dabdiye riwaayo kalena waxay leeda xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa uusan caalimba baaqi noqonin marka ittakhada annaasu dadkii waxay samaysanayaan oo yeelanayaan ru'uusan madax oo fatwada iyo diinta u qaabilsanya juhaalan kuwaasoo juhaal aho jahli badan fa su-iluu waa la su'aalayaa fa aftow way jawaabayaan bikayri cilmin cilmi la'aan fadalluu way dhumeen kuwaas wa adalluu wayna dhumiyeen dadkiina qaala alfirabriyu maxamed ibnu yuusuf alfirabri waa ardayga bukhaari wa oo kitaabka ka warinaya bukhaari qaala xadaanaa cabaas qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa jariirun can hishaam naxwahu ayuu sheegay meeshaan marka waa ziyaadaadka saxiixulbukhaariga ziyaadaadka ay ku ruwaadda isaga ka warinaysay ay la yimaadeen mid ka mida waaye ibnu xajarna wuxuu tilmaamay ama kitaabkaba aa ku arki doontaan inaysanba badnayn ziyaadaadka marka bukhaari ruwaadda ay ku dareen ma badna tan hadda meeshaan baa yaa noogu horeysa ayb xadiidku marka tarjamada iyo xadiidku waa ismudaabaqaynayaanoo tarjamada waxay ahayd kayfa yuqbadu alcilmu sidii loo qibdoon lahaana xadiidkaa sheegay oo waa maxay in culimadii la waayo ayb walaakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa ayuu ku qaadayaa xataa idaa lam yubqi caaliman intuusan ka baaqi yeelin ittakhada annaasu ru'uusan dadkii waxay samaysanayaan madax juhaalan oo juhaal ah marka caadatlbashar baa waxaa ka mida dadku hadday meel joogaan wixii saxda ahay wax u sheegaya hadday waayaan ama la waayo ama iyaguba ay sheegi waayaan dad markaas aan ahal u ahayn ayaa marka dadku ay su-aalayaan oo iyagu markaa ula muuqday inay yihiin dad ahlu cilmi ah kuwaasna marka waxaa weeyaan waxay dhigayaanna waa fasaad oo marka fasaadkaas muxuu noqonaya iyagana inay dhumeen dadkana ay dhuminayaan fa su-iluu waa la su-aalay faatmarkaasaa la su-aalayaa fa aftow bikayri cilmin bay jawaabeen cilmi la-aan marka fadwada cilmi la-aanta khatarta ay leedahay ayaa xadiidku uu tilmaamayaa fadalluu way dhumeen wa adalluu wayna dhumiyeen ibnu xajar marka wuxuu yidhi wa fii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan dhexdiisa alxahu calaa xifdi alcilmi isku boorin laysku boorina in cilmiga la xifdiyo intaysan culummadii kaaynan dhammaanin in cilmiga laga reebo si markaas cilmiga aanu ku baabi'in ayb ibnu cabaas baa waxaa dhacday markii nebigu uu dhintay ayaa nin ansaari oo dhallinyaro isaga la faca ayuu ku yidhi nakeen saxaabada rasuulka waa buuxaan maanta aan wax ka baranno ninkii dhallinyarada ansaariga ah waxa uu yidhi ma waxaa u malaynaysaa in lagu baahan doono oo dadka adiga ay ku baahan doonaan miyaad u malaynaysa saxaabadii baa meel walba dhooban yaa adiga annaga yaa noo baahnaan ayuu yidhi ibnu cabaas marka waa ka danaystay cilmigiisii ayuu dalbay saxaabadii markaas noolayd ayuu cilmiga ka reebtay saxaabadii marka wakhtigoodii baa mid walba u yimid way dhinteen wakhtiyadii dambe marka ayaa ibnu cabaas wiilkii dhallinyarada ee ansaarta ibnu cabaas buu arkay iyadoo ay dadkii kor dhooban yihiin oo su-aalaha ay meel walba uga imaanayaan oo dadkii u jawaabayo oo dadkii towjiihinayo ayuu arkay markaasuu wuxuu yidhi haada alfataa kaana acqala minii ninkan dhallinyarada waa iga caqli badnaay buu yidhi markii hore dadku marka hadday culummo joogaan mama joogayaan mar walba waa dhimanayaan intaynan dhimanin marka in cilmiga laga reebo wataxdiiru min tar'iisi iljahalati waxaa ku sugan buu yidhi xadiidka iska digid layskaga digaayo dadka jaahiliinta in madax laga dhigto oo la hoos ordo markaas wa fiihi ana alfatwaa xadiidka waxaa kaloo dhexdiisa ku sugan fatwadu hiya ariyaasatu alxaqiiqiyatu fatwadu inay tahay madaxtinimada dhabta ah maxaa yeele madaxtinimadan kale ee qofka maadiyan oo madax u yahay waxa uu haleyn karaa waxaa weeyaan wax kooban oo yacnii kuliyaadka marka la fiiriyo diinta ugu muhiimsan laakiin madax midkan marka diinta madaxda ka noqday ee jaahilka ah isagu wuxuu kharibaya waa diin diintana wax ugu muhiimsano qofka uu haysto laakiin madaxdan kaleo iska juhaasha iyagu waxay qaribaan waa maal ama naf bay kharibayaan iyo wixii lamida ayb diinku laakiin kharibaadda uu u geysanayo qofka sheeganayo isagoon ahayn ahalkeeda aan ahayn oon cilmigeeda lahayn yaa ka badan wax dadku kale ay qaribayaan wa fiihi ana alfatwa hiya ariyaasatu alxaqiiqiyatu waxaa kaloo ku sugan wadamu man yuqdimu calayha bigayri cilmin qofka fatwada dhex gelayo dhex muquuranaayo cilmi la-aan ayb masaa-ishaasuu marka sheegay iyo mas'alo kaloo kitaab lictisaam ku imaan doonto oo wakhtigu ma dhici kartaa in la waayo qof mujtahida ma lawaayo in la waayo ma dhici kartaa mase ma dhici karto ku saabsan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan hal yujcalu linnisaa'i naagaha ma loo yeelayaa yowmun maalin calaa xidatin keligood keli ahaantood filcilmi cilmiga dhexdiisa ma loogu yeelayaa calaa xidatin yacnii waxaa weeyaan waxdahunna waxdahunna weeyaan waawdi ayaa la gooyey marka ayaa sida wacdun iyo ciddatun oo kale saasoo kale waaxidun iyo xiddatun taasay marka kale tahay qaala xadaanaa aadam wahuwa aadamu bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanii ibnu lasbahaaniy ibnu lasbahaani waxaa la yidhaha magaciisa cabduraxmaan ibnu cabdillaahi alasbahaaniyu alkuufiyu aljuhaniyu iqatun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita qaala samictu abaa saalixin dakwaana abuu saalix dakwaan waa magaciisa naanaystiisou caan ku yahay abuu saalix assamaan ayaa la yidhaha ama azayaad yuxadidu can abi saciidin alkhudriyi qaalat innisaau naagihii waxay dhaheen lilnabiyi sala allahu calayh ali wasalam ay ku yidhaahdeen halabanaa calayka arijaalu raggii baa nooga kaa adkaaday oo wakhtigaagii raggii ayuu u batay oo raggaa nooga kaa adkaadeen fajcal lanaa noo yeel annaga yowman maalin min nafsika nafsadaada nooga yeel maalin naftaada maalin nooga sameey fa wacadahunna nebiga waa ballamiyey yowman maalin ayuu u yaboohay laqiyahunna ou la kulmaayo fiihi maalinkaa dhexdiisa ou la kulmay maalinkaa dhexdeeda fa wacadahunna waa waaniyey wa amarahunna wouna amray fa kaana fii maa qaala lahunna wixii uu ku yidhin waxaa ka mid ahaa maa minkunna imra'atun maa minkunna idinkama mid ah idinka imra'atun haweeney haweentaas oo tuqadimu hormarinaysa talaatatan saddex min waladiha ilmaheeda ah ilaa kaana lahaa waxay u ahaanayaan ilaa kaana wuxuu ahaanayaa huwa waladka ay hormariseen lahaa iyada xijaaban ayuu u ahaanayaa minannaari oo uga ahaanaya xijaab ayuu naarta uga ahaanayaa marka kaanadaa isimkeeda marka halkaas waladkaas u noqonaya faqaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi wathnayni labana midii hormariso oy ka hormaraan yacnii ka hor dhintaan fa qaala wathnayni labo labana ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa naagaha in maalin loo samay karo nebiga maalin ballamiye waxaa kaloo tilmaamayaa in la wacdin karo horaan usoo marnay tarjamadaas macno kaloo aada muhim waana waa laga qaadanayaayo dadka wax loo sheegayo baahida waxa ay iyagu markaas u qabaan in dadka loo sheego oo hadaawaankii nebigu markuu ballamiyey ee uu la kulmay ee uu waaniyey waxu sheegay wixii uu u sheegay waxay ahaayeen wax iyaga markaasi axkaam ama ama wax iyagu u fiican ayb oo maxaa yeeley hadda in loo sheego naaguhu way ilmihii waxaa laga yaabaa inay uurkiisa qaado oo ay ku rafaado fooshii ku dhibtooto haddana uu ka dhinto isagoo qaangaarin ama isagoo yar oo ka saqiiro iyagana marka qalbigooda waxaa la ogyahay naaguhu waa argagax badan yahay marka rasuulka sal ll ly slam taas meeshaas ayuu sabarka iyo qiimaha uu leeyahay iyo waxa lagu helayo ayuu ku baraarujiyey u sheegay ayb marka qofka meeshii marka isagu waxyaabaha kusoo noqnoqday axkaamta in loo sheega aada u fiican ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun waa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can cabdiraxmaan bni اlasbahaaniy can dakwana can abi saciidin alkhudriyi can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalama bihada muxuu ugu soo celiyey marka faa'iidada ugu soo celiyey waa maxay tan ibnulasbahaaniga riwaayada hore la ibhaamiyey ayaa halkan lagu caddeeyey lagu tabiiniyey oo cabdiraxmaan baa riwaayadan ay tiri tii horena ibnulasbahaani bay iska tiri faa'iidadaas u keenay wa can cabdiraxmaan bni alasbahaaniyi qaala samictu abaa xaasim can abi hurayrata qaal riwaayo kale xadiidka dariiq labaadoo abuu hureyre inuu ka soo dhacaayana faa'iide kale waayo labaad iyadana qaala waxau yidhi abuu hureyre alaaatan saddex lam yablugu alxinha lam yabluguu saddexdaasoo aan gaarin alxinha dembi aan gaarin yacnii dembi in loo qoro aan gaarin oo qaangaar aan noqonin faa'iide kalea meeshan iyadana ku jirto lam yablugu alxinha waa tafsiiray u tahay tii hore riwaayadii hore iطlaaqaa ku jira oo waxaa la yidhi alaaatan min waladiha waaweyn miyaa yaryar miyaa ma sheegin riwaayadan laakiin marka lam yablugu alxinha qaangaar aan gaarin weli dembi aan gaarin ayay leedahay marka fawaa'idaas ugu soo celceliyey wa can cabdiraxmaanna cadafka meeshan ku jirana waxaa weeyaan shucba shucba oo ka warinayo cabdiraxmaan ayaa cabdiraxmaankaa wuxuu leeyahay markaasi laba sheekh abuu xaasimna wuu ka maqlay can abi hureyra kan kalena waxaa weeyaan dakwaan can abi saciid sidaas u soo celiyey marka abuu xaasimkanna waxaa la yidhaha salmaan salmaan abuu xaasim alashjaciyu alkuufiyu iqatun akhraja xadiidan asxaabi kutub sita laba abuu xaasimaa jirto waa nagu soo noqnoqon doonaan laba abuu xaasim haddaa aragta abuu xaasim can sahlin marna waxaa arkay abuu xaasim can abi hureyra abuu xaasim can abi hureyra salmaan magaciisa abuu xaasim can sahli bni sacdinna waxaa weeyaan salamatu bnu diinaar ayb fawaa-idaasaa marka middan u keenay meesha baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man samica qofkii maqlay shay-an wax fa raajaca ku celiyey shaygii xataa yacrifahu intuu ka garto shaybuu maqlay markaasuu dib uga celiyey qofkii uu ka maqlay si uu u fahmo intuu ka fahmayo ayb qaala xadaanaa saciid bnu abi maryam wa huwa ibnu lxakam saciid ibnu alxakam aljumaxiyu mowlaahum abuu muxamed almisriyu hiqatun habtun faqiihun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub asitta qaala akhbaranaa naafic bnu cumar wahuwa aljumaxiyu almakiyu hiqatun habtun ayb qaala xadaanii bnu abi mulaykata ibnu abi muleyka cabdullaahi bnu cubaydillaahi ayb ana caaishata zawja anabiyi sala allahu calayh ali wasalama kaanat waxay ahayd caaisha laa tasmacu shay-an shay inaynan maqlaynin shaygaasoo laa tacrifuhu aysan garanaynin ilaa raajacat fiihi way kula laabanaysay oo way ku celinaysay xataa tacrifahu intay ka garato muraajaco ayay samaynaysay oo dibay ugu celinaysay qofkii ay ka maqashay ama yacnii rasuulkay ku celinaysay ilaa ay ka fahamto wax fiican waay marka midaan oo qofku haddaanu wax fahmin inuu dib ugu celiyo waxaan see waayo uu yidhaahdo intuu ka garto ayb ee inaanu marka waxaanu fahmin waa fahmay intuu yidha iskaga aamuso ma fiicno wa ana anabiya sala allahu calayh ali wasalama qaala nebigu waxa uu yidhi man xuusiba qofkii la xisaabo cudiba waa la cadaabay man qofkii xuusiba la xisaabay oo lala xisaabtamay cudiba waa la cadaabay qofkaas qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi awalaysa yaquulu allahu tacaala ilaahay sowma dhahaayo fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiiraa fa sawfa jeer dambaa yuxaasabu la xisaabayaa oo qofkaa la xisaabayaa xisaaban xisaab xisaabta oo yasiiran aada u fudud meeshanna marka xisaaban yasiiran xisaabna waa la sheegay yusrina waa la sheegay meeshanna waxaad leedahay ninkii la xisaabo waa la cadaabayaa waaba loo fududeeya aayaddanna ay leedahay marka iyada aayaddii iyo hadalkii nebiga daahirkiisa yaa waxaa uga soo baxay tacaarud laakiin xaqiiqo tacaarud maaha ma ahan sida nebiguba sharxi doono laakiin daahirka waa loo moodaa saas qaalat caaishatu qaalat waxay tihi faqaala nebigii waxau yidhi innamaa daaliki kaagaasi alcardu weeyaan waa bandhiga innamaa daaliki kaagaasi oo aayaddu ay sheegayso alcardu weeyaan waa bandhig qofka dembigiisa in loo bandhigo waxaa la leeyahay kan ma samaysay kan ma samaysay kan sooma samaynin kan miyaadan samaynin adduunyadiina waa kugu asturay haddana waa kuu dhaafay waa cardi iyo bandhig u waayo isla xisaabtan ma ahan taas ayb walaakin man nuuqisha alxisaaba xisaabta qofkii lagu lagula niqaasho oo laga bixbixin dalbo yahlig halaagsamee walaakin man nuuqisha qofkii lagu celceliyo asalka yacnii naqshigu waxaa weeyaan qodax iska bixinta yacnii qofkan la yidhaha marka waxyaabihii uu sameeyey qofkii laga soo bixbixin dalbo oo maanta dhan sidaa marka loola niqaasho xisaabtii lagu adkeeyo yahlig halaagsamee man qofkii nuuqisha lala niqaasho huwa mankaba alxisaaba xisaabta lagula niqaasho yahlig halaagsamee oo uu halaagsamaya qofkaas marka labau nebiga uga kala dhigay aniga marka wuxuu leeya middaan ka hadlay oo man xuusiba cudiba waa niqaash midka alla ou sheegayna waa cardi laba maxmal soo maha markaayb marka waxyaabaha ugu badan marka saxaabada cilmigooda dadka kale culuumtooda waxa ka sarraysiiyey waxaa ka mid a iyagu nebigay la joogeen dad ka xishoodana ma ahayn inay cilmi bartaan marka wixii iyaga ku adkaado rasuulkiyaagu u jooga markii waa weydiinayeen nebiguna si fiican buu u tafatiraayeen markay tafatirka rasuulka helaan kabacdina faham saxiixaa la helaya laakiin dadkeen dadkan dambe qofba qofkuu ka dambeeya waxa soo gaaraya waxaa weeyaan culuum lasoo sharxay oo habal lagu soo dadaalay bashar unbaa ku dadaalay oo gef aanu ka marnayn marka haddiiba la helaba qof baxfi badan sameeya haddii la helo oo ilaa dadka badankood waxba maba baarbaaraan banaan waxaa laga yaabaa laqbaha iyo meelahaas un inay ku ekaadaan macaanida marka xadiidka gudihiisa ku jirtana saas ba aan loo danaynin ayb taasaa marka annaga naga qaaliba uli marka saxaabada cilmigoodu wuu ka waasacsanaa cilmiga ummadaha kaleo dhan ayb sidaanaana marka su-aashaa nebiga ay su-aalayeen caaisho keligeed maana xafso laftirkeeda maray weydiisay ee nebiga sala allahu calayh ali wasalam ayb oo xadiidbuu nebigu wuxuu ku yidhi laa yadkhulu nnaara axadun miman shahida badran walxudaybiya qof beder iyo xudaybiye xaadiray naar ma gelaayo yidhi nebigu markaasay tiri alayse allaahu yaquulu wain minkum ilaa waariduha ilaahay sow ma dhihin bay tiri qof ma jiro ilaa naartuu gelayaa waa aroorayaa ayb ayuu yidhi siraadku waa naarta low ka mid yahay isaga laftirkiisa markaasaa waa loo jawaabayo nebigu sal l slam wuxuu yidhi aayadda ka dambaysa ahrigi uma nunaji aladiina taqow baa ku xigtaee kuwaan marka dadkii ilaahay ka cabsaday oo beder iyo xudaybiye iyo way fara badantahy aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin baana soo martay markaasay dhaheen ayunaa lam yadlim nafsahu yaa rasuula allah yaan naftiisa dulmininna macsidii bay u qaateen waa ku celiyeen nebiga markaasuu wuxuu yidhi alam tasmacuu qowla alcabdi saalix ina shirka la dulmun cadiim baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan liyuballiq ha gaargaarsiiyo alcilma cilmiga ha gaarsiiyo ashaahidu midka goobjoogga ah alqaa'iba kan maqan ha gaarsiiyo ayb qofka joogo ee cilmiga dhegaystay ka maqan ha gaarsiiyo qaalahu ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa yidhi can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam ayuuna ka wariyey isagoo ka warinaya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wahuwa tiniisiyu qaala xadaanii leyt wahuwa leyt bnu sacd alfahmiyu imaamu ahli misra qaala xadaanii saciidun wahuwa saciid bnu abi saciid almaqburiy can abi shurayx abuu shurayx huwa alkhusaaciyu alkacbiyu magaciisa khuweylid bnu camrin ayaa la yidhaahday can abi shurayxin anahu qaala licamr bni saciid camr bnu saciid alshdaq ayaa la dhihi jiray nin war badan oo hadalka afka ka buuxsado fasaaxo badan buu ahaa ayb dadkii marka amawiyiinta ciidamadooda hogaaminayena wuu ka mid ahaa camru bnu saciid al-ashdaq ayuu wuxuu ku yidhi wa huwa camarka oo yabcahu bixinayo albucuuha ciidamadii uu diraayo ilaa makata maka ku bixinayo xaggeeda isagoo marka ciidamadiisii kala ratibaayo maka xaggeeda kusii wado cabdullaahi bnu zubayri la dagaalamayeen oo maka markaas madax ka ayo haystay ayay rabeen marka inay maka kula dagaalamaan ninkaasoo marka ciidamadii ratibanayo kala bixbixinayo ayuu wuxuu ku yidhi iidan lii ii idin ayuha alamiir amiir yahwayb iidan lii ii idin ayuha alamiiru amiir yahow uxadidka kuu sheegee qowlan qowl ayaan kuu sheegayaa qaama bihi nabiyu sala allahu calayh ali wasalama nebigu uu la istaagay alkada berrita oo kale markay ahayd min yowmi alfatxi maalintii maka la furtay ay ka ahayd berri yani maalintii maka la furtay maalintii berri ka ahayd maalintii maka la furtay maalintii berri ka ahayd oo kale war uu nebiga la istaagay aan kuu sheega buu yidhi ee intaas ifasaxoo ii idin ayb warkaas oo samicathu udunaaya labadeedii dhegood ay dhegaysteen wa wacaahu qalbii qalbigaygana uu xifdiyey saxaabiga marka waxay tusaysaa aadab edabtiisa yani iyo sida uu marka ninkan inuu wax ka dhaardhiciyo waxu sheega uu rabo maqsuudkiisu qofkan in wanaagga uu gaaro wixii laga rabayna inuu sameeyo ayuu rabaa dariiqa ugu fiican uu marayaa marka wuxuu yidhi nihow ifasax amiiriyahow idin i idin war nebigu sheegay baan kuu sheegayaasidaa buu ku yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka madaxda ah ama dadka yacnii iyagu xukumo in wax loo sheego iyagu markay kolkay gefsan yihiin ama ay xaqdarro ku socdaan in wax loo sheego ayb oon mudaahanaya wax lamida iyo salsalaaxid iyo aan lagu samaynin ee xaqa loo sheega laakiin loogu sheego usluub fiican oo la isleeyahay amay ku qaataan wuxuu leeyahay marka oo ay ka mid tahay marka nusxigoodu inuu noqdo nusxi sir ah iyaga in gaar loogu sheego gooni loo bixiyo ayb oo qofkii marka xaqa sidaa ugu sheego oo usluubkii loo maraayo intuu u mara kadib ay dilaan ama ay dhibaateeyaan xadiidkii nebigaa ku dhagoobaya afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda sulطaanin jaa'ir wuxuu yidhi marka wa absarathu ayna arkeen caynaaya labadeedii indhoodna ay arkeen xiina takallama bihi markuu nebiga ku hadlay hadalkaas hadalka inuu aad u xifdisan yahy sheegay indhahaygaa arkaayey nebigu markuu sheegaayey qalbigaygaa xifdiyey dhegahaygan baa hadal ay maqleen xamid allaaha wa athnaa calayhi ilaahay buu ammaa ayuu mahadiyey waa ammaanay uma qaala waxa uu yidhi inna makata maka xaramaha allaahu ilaahay baa xarimay walam yuxarimha annaasu dadka ma xarimin maka waxa xaramka ka yeelay axadka xaramka ka yeelay waa allah ee dadka ma yeelin xadiid kalea wuxuu dhahayaa ka warma ina ibraahiima xarama makata ibraahiim maka ayuu xarimay xaram ka yeelay aniguna madiinaan xaram ka yeelay see labadan marka xadiidkan i kaas see loo jamcinaya waxaa loo jamcinayaa ibraahim markuu leeyahay makaan xarimay macnaha taxriimkeedaan yacni xurmadeedan sheegayaa buu ka wadaa allah xarimay laakiin isagaa sheegay oo dadka tusay oo baray ayb calaa lisaanihi baa ilaahay ku xarimay ayb inamakata xaramaha allaahu ilaahay baa xarimay walam yuxarimha annaasu dadkii ma aynan xarimin falaa yaxilu limri'in qof uma xalaal ah yu'minu billaahi alla rumaynayo walyowmi alaakhiri maalinka dambe an yasfika biha daman dhiig inuu ku daadiyo maka dhexdeeda walaa yacdida waanlaa yacdida inaanu ku gooynin walaa yacdida aanu ku gooynin bihaa iyada dhexdeeda shajaratan geed fa in axadun qof haddii tarakhasa ou ruqsaysto liqitaali rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga dadaa dagaalkiisii hadduu ku ruqsaysto qof fiihaa iyada dhexdeeda uu ku dagaalamay faquuluu dhaha ina allaha alla qad adina lirasuulihi rasuulkiisii waa u idmay walam ya'dan lakum idinka idinma idmin laakiin yani wuxuu leeyahay maka waa la xarimay in dhiig lagu daadiyo haddii marka qof uu yidhaahdo rasuulkiiba waa loo ruqseeyey inuu ku dagaalamo anigana marka rasuulkan ku dayanayaayo saas waa ruqsay ii tahay inaan ku dagaalamo hadduu qof sidaa ku ruqsaysto waxaa ku tiraahdaa nebiga waa loo ruqseeyey laakiin adiga laguma idmin laguma ruqsaynin oo taana marka waxay tusaysaa nebiga khusuusiyaadkiisa ama khasaa'istiisa ayay ka mid ahayd in loo oggolaaday inuu maka ku dagaalamo gelin maalin gelinkeed inuu ku dagaalamayaa loo ogolaaday ayb waa marka uu leeyahay ibnu khadal iyo hadaad aragtaan isagoo kacbada daahiyadeeda ku dhegan ku dila meeshaas waa nebigu waa loo rugseeyey isaga wa inamaa adina lii wuxuu ii idmay anigana buu yidhi nebigu ayb yanii hadalka rasuulkaas sidaa dhahayan qof haddii uu fa in axadun qof haddii tarakhasa uu ku ruksaysto liqitaali rasuulillahi sal l slam rasuulka dagaalkiisa fiiha uu ku dhex dagaalamay faquuluu dhaha in allaha qad adina lirasuulihi alla rasuulkiisa waa u idmay walam yadan lakum idinkana idinma idmin wa inamaa adina lii wuu ii idmay aniga buu leeyahay nebiga fiiha maka dhexdeeda inaan ku dagaalamo saacatan gelin oo min nahaarin maalin ka mida uma caadat xurmatuhaa xurmadeedii baa soo noqotay alyowma maanta ka xurmatihaa xaal ay la mid tahay xurmadeedii oo kale bilamsi shalay sidii ay shalay xurmo ulahaydoo kale ayay maantana la soo noqotay xurmadeedii waliyuballiq ha gaarsiiye ashaahidu midka goobjoogga hadda alqaa'iba kan maqan ha gaarsiiye maalushaahidka meeshaan waa maxila ninkii joogow ninka maqan gaarsiiye faqiila liabii shurayx abii shurayx baa waxaa lagu yidhi maa qaala camrun ninkii aad sidaa u waanisay isagii muxuu ku yidhi qaala waxa uu yidhi ana aclamu minka anaa kaa ogaal badan ana aniga ayaa aclamu ogaal badan minka adiga kaa ogaal badan yaa abaa shurayx saxaabigii joogay intaasay nebiga dhegahaygan uga maqlay dhahayay ayuu wuxuu leeyahay anaa kaaga aqoon badan bani aadamka marka wax laga wax kastaa ka filo qofku marka haddii saxaabadii nebiga iyagoo nebiga hortaagnaa nebigaan hortaagnayn waxaan baan ka xifdinay kanaan ka maqalnay dhahaya sidaan la dhahayay wakhtigan dadka joogo min baabi owlaawa iyagu wax kasii daran in la yidhaahdo ma yacnii wax lagu yaabaayo ma aha laa yuciidu caasiyan markaas meel kaleu aaday isaga marka laa yuciidu xaramka ma magan gelinayo buu yidhi caasiyan qof caasi ah xaramka ma magangeliyo walaa faaran mid cararay bidamin dhiig la soo cararayna oo intuu wax soo dilay soo galay xaramkana ma badbaadinayo xaramka ma badbaadiyo walaa faaran bikharibatin wax uu soo xaday tuugnimo mid la soo ordayna xaramka ma magan geliyo masaladii laga hadlayo dhanba waa ka baxay wax kaloo ka hadlaya abuu shureyx kama hadlaynin xaramka dhexdiisa waxma lagu qisaasaa qof hadduu dhiig intuu soo gala la soo cararo qofkii wax soo xado xaramka la soo galo waxma le masaladaa dhanba maba ka hadlaynin isaga waxay ahayd yaan lagu dagaalamin uu ka hadlaya xaramka dhexdiisaisagiina nin wax soo xaday ayuu ka hadlayamarka badanaa dadka qofku haddii xaq uunan rabin wax ay ka hor muuqdaan waxaa weeyaan maanta dhan dadku haddii qalbigoodu daacadnimo ku jirto cilmiguna ay isla fahmayaan meel waa haddii xataa qalad ou dhaco waa laisfahmi karaa laakiin mushkiladu waxay tahay nin walba hadduu meeshaan soo dhigtay yaan lagaa adkaanin adiga xaqana ha u hogaansamin mar walba adiga saa ku adkaa lahayd falankeed qaba hadday noqoto meeshaan marka laga hadla meel kaloo isaguna ka hadlayaan agarka doodaha zamankan taaganna noocaasay u badan yihiin laba qof oo mas'alo diinay ka hadlaayaan midba meeluu ka hadlaya kanna wax kaleu sheegaya kanna wax kale marka horena nuqdada doodu ay ka taagan tahay maba isla xadidayxadiidka marka liyubaliqi shaahid meeshaasu ahaa waana ku jirtaa qaala xadaanaa cabdullaahi bnu cabdilwahaab ayb wa huwa alxajabiy albasriyu abuu muxamed ayb qaala xadaanaa xamaadun wa huwa xamaad bnu zayd ibni dirham can ayuuba xamaad can ayuub haddaa aragto waa ibnu zayd xamaad ibnu zayd can ayuuba wahuwa ayuub ibnu ayuubu bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can muxamedin ayuub can muxamed haddaa aragtana ibnu siriin can ibni abi bakrata cabdiraxmaan ibni abi bakrata weeyaan cabdiraxmaan ibni nufayc ibni alxaaris athaqafiy can abi bakrata dukira anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigii baa la sheegay qaala waxa uu yidhi nebiga fa ina dimaa'akum wa amwaalakum qaala muxamedun wa axsibuhu waxaan malaynayaa qaala inuu yidhi wa acraadakum calaykum dushiinna xaraamun waa ka xurmati yowmikum maalinkiinnan xurmadiisa oo kale haadaa kan ah fii shahrikum haadaa alaa liyuballiq ha gaarsiiye ashaahidu kan joogo minkum xaal ou idinka idinka mid yahay alqaa'iba kan maqan ha gaarsiiye wa kaana muxamedun yaquulu muxamed wuxuu dhihi jiray sadaqa rasuululahi sal l salam kaana daalika kaagaasi wuu ahaa alaa hal ballaqtu maratayn alaa hal ballaqtu ayuu dhahay maratayn laba jeer ayb alaa hal ballaqtuda waa min qowli nabiy sal l slam xadiidka ayuu dhammaystir u yahay intaanna marka waa jumla muctarida camal waay wa kaana maxamedun yaquulu sadaqa rasuulullahi buu dhihi jiray hadalka xadiidkan markuu soo sheego sadaqa rasuulullahi dhihi jiray alaa hal ballaqtuna xadiidkay la socotaan waa warkii rasuulka sala allahu calayhi waalihi wasalam baabu ismi man qof dembigii caddayntiisiibuu u baab yahay kadaba been abuurtay cala nebiy nebiga ku been abuurtay sala allahu calayh waali wasalam qofkii nebiga ku been abuurtay dembigiisa caddayntiisiibuu u baab yahay beenta rasuulka lagu been abuurtay iyo beenta dad kale lagu been abuurtay isku mid maaha inkastoo been abuura dembi un uu yahay haddana tan nebiga waa ka daran tahayo marka nebiga lagu been abuurto qofkii maqlay nebigaa saas yiri beenna ay tahay waa ku camal falayaa markaa nebiga sharci isagu hadalkiisu waa sharci laakiin qof kale warkiisa sharci ma noqonayo sidaa darteed haddaa ku been abuurato rasuulka waxay noqonaysaa adoo sharci dejinayo kale oo dadka korkooda sharci ku dul laaziminayo waana khatar arrinkaas isaga walidaalika culammadana waa isku khilaafeen oo ninkii nebiga ku been abuurto ma ku gaaloobaya mase ma ku gaaloobaya abuu muxamed aljuweyni oo asxaabulwujuuh a'immada shaaficiyada asxaabulwujuuheeda ka mid ah oo abulmacaali aljuweyni imaamu alxarameyn aabbihiis ahaa wuxuu isagu ku tegay inuu ku gaaloobayo ama ha xalaashado ama yaanu xalaashan bimujarad asoo og kas uu nabiga ugu been abuurto waa gaaloobaya abulfadl ilhamdaani iyo culamo ku raacdayna waa jiraan imaamu dahabi laftirkiisa warkaas baciid maaha oo qof og rasuulka inaanu war ounan dhihin been nebiga korkiisa ka abuurtay ogna qof meel fiican taagan maaha diin ma leh diintiisu kaasi waxaa weeyaan diini kama muuqato laakiin jumhuurulculamaa iyagu waxay leeyihin haddii uu bannaysto waa ku gaalooba hadduunan bannaysaninna waa dembi weyn qaala xadaanaa caliy bnu ljacd marka in layska ilaaliyo qaala xadaanaa caliy bnu ljacd wahuwa aljawhariyu albaqdaadiyu qaala akhbaranaa shucbatu qaala akhbaranii mansuur wahuwa bnu lmuctamir qaala samictu ribciya bna xiraashin yaquulu samictu caliyan yaquul cali oo dhahayaan maqlay qaala nabiyu sala allahu calayh waali wasalama laa takdibuu calaya haygu been abuuranina ayuu yidhi nebiga fa innahu shanigu waxa uu yahay man kadaba calaya qofkii korkeyga ku been abuurto falyeliji naara naarta ha galo yanii man kadaba calaya qofkii korkeyga ku been abuurto falyeliji naara naarta alla ha geliyo waa habaar ayb naartii ha galo macnaheedu waxaa weeyaan allah ha geliyo naarta xadiidku marka wuxuu tilmaamayaa nebigoo lagu been abuurto inay xaaraam ay tahay isla markaana naar lagu galo ayb macnihii loo tarjamayna marka waa ismi weyn dembi weyn qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa shucbatu huwa bnu اlxajaaj can jaamic bni shadaadin huwa almuxaaribiyu abuu sakrata alkuufiyu can caamir bni cabdillaahi bni zubayr can abiihi qaala qultu lizubayr zubayr bnu lcawaam baa waxaan ku yidhi buu yidhi inii laa asmacuka aniga kuma maqlo tuxadiu can rasuuli illahi sal l salam nebiga inaad xadiid xaggiisa ka sheegaysid kuma maqlo inii anigu laa asmacuka adiga kuma maqlaayo tuxadiu adoo ka sheegaya xaal aad ka sheegaysid ka sheekaynaysid can rasuuli illahi sal slam rasuulka xaggiisa kamaa yuxadiu fulaanun wa fulaan hebel iyo hebel siday nebiga xadiid uga sheegaan qaala waxa uu yidhi zubayr amaa inii aniga lam ufaariqhu ma aanan faaruqin nebiga maaha ma faaruqin aniga inaan faaruqay uon ka tegey ha u arkin ma aanan faaruqin sida badan haalibka ah walaakin samictuhu waxaan maqlay yaquul isagoo dhahaya man kadaba calaya qofkii korkeyga ku been abuurto falyatabawa' ha diyaarsado maqcadahu min annaari naarta meesha uu ka fariisan lahaa ha diyaarsado marka naarta meesha uu ka fariisan lahaa ha diyaarsado allah geliyo waa iyadana macnaheeda nebigana ducadiisa waa la aqbalaa dabcan xadiidkan marka macno kalo laba laba faa'iidaa ku jirto faa'iidada koowaad waxay tahay saxaabadu say uga dhowrsan jireen xadiidka nebiga oo uu ula weynaayo markay shay nebiga u tiirinayaan inuu aada ula weynaayo maxaa yeele zubayr oo nebiga intaasi laasimay haddana inuu wax ka sheego qaala rasuulullahi qaala rasuulullah dhaha waxaa ka celinaya waxayd cabsi war amaad soo gashaa dadkan nebiga ku been abuurto taas waa mid mas'alo kalena waa laga qaadanayaa been maxaa la yidhaha iyada sideeda been been macnaheedu waxay tahay waaqica khilaafkiisa la sheego waaqica shayga xaqiiqi ahaan jiro wax ka duwan haddaad sheegto been wey ama adiga markaas u qasad inaad been sheegto ama ha u qasdin maxaa yeele iyagu hadda inay nebiga ku been abuurtaanay u qasdaan saxaabadan waa ka waa ka weynaayeen oo cashara almubashariin oo zubayr ka mid ahaa saxaabadii rasuulka marka inay nebiga been ku abuurtaan ayagoo og oo kas u yeelaayo taasi ma dhacaynin laakiin tan ay ka cabsanayeen iyagu maxay ahayd ayagoon u qasdaynin kelmad laba iyo inay ku daraan hadalka rasuulka ama kelmad ay waxay ka nuqsaamiyaan iyo wixii lamida wamaa ilaa daalika taas marka maxaa iyaga marka ay leeahayd beenoo kale ay leeahayd beentii marka waxaa weeyaan khilaafu lwaaqic waaqic wax khilaafsanoo lagu waramaa la yidhaahdaa camdan iyo yacni camdi la-aan waa mas'alo kale iyada marka aaday khatar u tahay sow khatar maahan marka qofkiiaan ogeyn xadiid meeluu ku jiro inuu saxiixya inuu daciif yahay midna aan ogeyn inuu inta masaajidka iska taago maanta dhan uu yidhaa rasuulku saasuu yidhi qaala rasuulullahi qaala rasuulullah haddii la yidhaha war waxaan ma taqaanaan uusan waxba ka aqoonin saxaabadii baa ka baqaayaan dadka dadkeennan hadda joogana ma ka baqaayaan khatar wey xadiidka qofku waa inuu dhihi karo bukhaari baa weriye muslim baa weriye xadiidka abu daawuud baa weriye hebel baa saxiixii a'imadii ama ayaanuba dhihin hadduu doono laakiin isagu waa inuu og yahay oo haddii la yidhahdo xadiidkan sixadiisa meel ku sheeg waa inuu sheegi karo haddii kale marka waxaa weyaan halis waxuu u yahay inuu soo galo baabkan inuu dhex galo marka aad ha laysaga dhowro dad waxaa jira markay toban xadiis sheegaan sagaal laga yaabo in laga soo helo mowduucaadka ibnuljawsi sagaal xadiis hadda waa mowduuc kitaabka ibnuljawsi oo mowduucaadka qoraayo ayay ku jiraan hal ama labaa laga yaaba inuu u fakado haddaad tiraahda war ilaahay ka cabso masaajiddan ha iska taagin dadka ahalka u ah u dhaaf ee wuxuu leeya dadka ma istaagayaan see la yeelaa dadka ahalka u ahaa iyaga ha dembaabaan haddii la raba adigu isbadbaadin qofku marka waxaa weya masaajidka istaagidiisa un hadda waxay noqotayba wax aad laysaga fududaystay iska noqotay nacam marka khatar meeshan marka khatartaasaa ka jirta qaala xadaanaa abu macmar wahuwa cabdullaahi bnu camrin alcaqadiyu abu macmar almuqcad alminqariyu qaala xadaanaa cabdulwaarif huwa bnu saciid can cabdilcasiiz qaala anas cabdilcasiiz kana cabdilcasiiz bnu suhayb qaala anasu inahu la yamnacunii waxaa iga celinaya an uxadiakum inaan idiin sheega xadiian kaiiran xadiid fara badan inaan idiin sheega waxaa iga celinayo ana anabiya sala allahu calayh waali wasalam qaal nebigu waxa uu yidhi inuu yidhi man tacamada calaya korkayga qofkii ugu qasdo kadiban been falyatabawa ha diyaarsado maqcadahu meeshuu ka fariisan lahaa min annaari naarta uu ka fariisan lahaa ha diyaarsado qofkii been igula qasda marka meeshuu naarta ka geli lahaa ha fiirsado oo ha diyaarsado qaala xadaanaa makiyu bnu ibraahiim qaala xadaanaa yaziid bnu abi cubayd can salamata qaal samictu nabiya sala allahu calayh ali wasalam yaquul man yaqul calaya man yaqul qofkii yidhaahdo calaya ani korkayga maa lam aqul wax aanan dhihin falyatabawa' maqcadahu meeshuu ka fadhiisan lahaa ha diyaarsado min annaari naarta ha ka diyaarsado xadiidkan waxaa weeyaan awalu hulaaiyin fii saxiixi albukhaariyi xadiid hulaai kii ugu horreeyey bukhaari saxiixulbukhaariga aan ku aragna kan wada isaga iyo nebiga tiri meeqa qofaa u dhexaysana saddex makiyu bnu ibraahiim yaziid bnu abi cubayd salamatu bnu lakwac ka afaraad waa nebiga sal l sl bukhaari iyo nebiga waxaa u dhexeeya saddex qofoodaa u dhexeeyaan bis ulaafiyaadkaas marka ilaa labaatan labaatan iyo laba xadiid meelahaas qaala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil abu salamata tabudakiyu qaala xadaanaa abu cawaanata wahuwa lwadax bnu cabdillaahi alyashkuriyu can abi xasiin wahuwa cuhmaanu bnu caasim bni xasiin alasadiyu hiqatu habtun sunniyun rubamaa dallas can abi saalix wahuwa samaan can abi hurayrata can inabiy sala allahu alayh ali wasalam qaal tasamaw bismii magacayga isku magacaaba walaa taktanuu bikunyatii kunyadayda ha iskugu kunyaynina magacayga isku magacaabo muxamed isku magacaaba laakiin kunyadayda abulqaasim ha iskugu kunyaynina saddex madhab baa ku jirta marka culimmada muxaqiqiinta siday sheegeen madhab qole waxay leeyihiin maba bannaanaba kunyad rasuulka sal l slam abulqaasim in lala baxo mutlaqan ma bannaano ayb waa madhabkaas xadiidka daahirkiisay qabsadeen qolo kalena waxay yidhaahdeen waxaa la diidayaa magicii iyo kunyadii in la jamciyo ee qofkii moxamed magaciisa la yidhaha abulqaasim younan la bixin kunyo yaanu ka dhiganin ayb amaa qofkan moxamed la dhihin ee magac kale la yidhaahdo abulqaasim inuu kunyo ka dhigtaa wax dhiba ma lahni oo jamcintaa la diidayay dheheen culimada muxaqiqiinta qowlkooda saddexaad waxaa weeyaan xilligii rasuulka ayay ahayd xadiidkan uu ahaa nahyigan uu ahaa waqtiga rasuulka oo sababtuu nahyigan ku yimid baa waxay ahayd rasuulka suuqa marayaa nin baa wuxuu yidhi yaa abalqaasim nebigaa soo jeestay markaasuu wuxuu yidhi maa iyaaka aragto adiga kuma rabin uu yidhi nin kalaan rabin xoogaa marka aadaab ahaan ma fiicna rasuulka in la yidhaha adig kuma rabin aniga ayb binaan calaa daalika loo diiday bay yidhaahdeen marka waxaa la yidhi maadaama xilliga nebiga uu noolaa ay sidaas dhici kartay in abulqaasim inta la yidhaha isaga uu soo jeesto abalqaasim yaa abalqaasim inta la yidhaha uu soo jeesto ay dhici kartay laakiin markuu dhintay waa lawayani cilladaas waa zuushay bay dhaheen waana lala bixi karaa saddexdaas madhab baa ku jirta waman ra'aanii qofkii arkay filmanaami hurdada dhexdeeda qofkii igu arkay faqad ra'aanii waa i arkay manaa waa i arkay macniyaduna waxay tahay dhowr macnaa ku jirta ama jannaduu igu arkay ayuu igu arki doonaa oo aakhiruu i arki doonaa inay tahay waa dhici karta ama faqad ra'aanii yacnii waxay tahay suuradeedii inuu markaa sidii isagoo i arkay oo kale fakaannamaa ra'aanii isagoo i arkay oo kaley la mid tahay sidaana marka waa dhici kartaa amaa faqad ra'aaniidan waa i arkayo saxaabibuu noqonayaa ma laga wado saxaabi waa dhammaa qof danba hadda saxaabi noqonaya male fa ina shaydaana shaydaanku laa yatamahalu iskuma soo ekaysiiyo fii suuratii suuradeyda waman kadaba calaya qofkii korkeega ku been abuurta mutacamidan isagoo u qasdayo falyatabawa maqcadahu min annaar ha diyaarsado meeshuu ka fadhiisan lahaa naarta ayb xadiidkan marka duruq fara badan buu ku keenay waana xadiid mutawaatir ah ibnu xajar sidau sheegay mimaa tawaatara xadiidu man kadab oo man banaa lilaahi beytan waxtasab ayuu ka mid ahaa ilaa waxaa la sheegaa toddobaatan saxaabi yaa nebiga ka wariyeen xadiid mutawaatira wabilahi towfiiq